kitaabkii koowaad ee boqorradii cutubka siddeed iyo tobnaad oo wakhti dheer dabadiis waxay noqotay in sannaddii saddexaad ereygii rabbigu eliyaah u yimid oo ku yidhi tag oo axaab istus oo anna roob baan dhulka ku soo daynaya markaasaa eliyaa wuxuu u tegey inuu axaab istuso oo abaartuna aad bay ugu xumayd samaariya markaasaa axaab wuxuu u yeedhay cobadyaa oo shuqulkii guriga u sarreeyey haddaba cobadyaa rabbiga aad buu uga cabsan jiray waayo markay yosabeel baabi'isay nebiyadii rabbiga ayaa cobadyaa kaxeeyey boqol nebi oo kontonba god buu ku qariyey oo wuxuu ku quudin jiray kibis iyo biyo markaasaa axaab wuxuu cobadiyaa ku yidhi baltag oo dalka oo dhan dhex mar ilaa ilaah biyaha oo dhan iyo durdurrada oo dhan waaba intaasoo aynu daaq helnaa oo aynu fardaha iyo baqlaha u noolayno oo ayan cuudka oo dhammu nooga dhammaan saas daraaddeed dhulkii way qaybsadeen inay soo wada dhex maraan axaab keligiis dham buu u sahamiyey cobadyaahna dhankii kaluu keligiis u sahamiyey oo baleeg cobadyaah intuu jidkii sii socday ayaa waxaa ka hor yimid eliya oo wuu aqooday markaasuu wejiga dhulka saaray oo wuxuu yidhi eliyaahow sayidkaygiiyow ma adigiiba markaasuu ugu jawaabay ha waa anigii haddaba tag oo sayidkaygii waxaad ku tidhaahdaa war eliyaah halkanuu jooga markaasuu wuxuu ku yidhi isagii war maxaan ku dembaabay oo aad u doonaysaa anoo addoonkaaga inaad axaab ii gacan geliso inuu idilo aawadeed rabbiga ilaahaaga noloshiisaan ku dhaartaye inaan la arag quruun iyo boqortooyo uusan sayidkaygu cid u dirin si uu kaaga goobo oo markay yidhaahdeen halkan ma joogo ayuu boqortooyo kasta iyo quruun kastaba dhaariyey inay ku waayeen oo iminka waxaad leedahay tag oo sayidkaygii u sheeg in eliyaa halkan joogo oo bal eeg waxay noqon doontaa markaan kaa tago in ruuxa rabbigu kuu qaadi doono meel aanan aqoon oo sidaas daraaddeed markaan xaab u tago oo kuu soo sheego oo uu ku waayo aniguu dilaya laakiinse anigoo addoonkaaga rabbiga waan ka cabsan jiray tan iyo dhallaan yarnimadaydii oo sayidkaygiiyo miyaan laguu sheegin wixii aan sameeyey markii yasabeel laysay nebiyadii rabbiga iyo sidaan u qariyey boqol nin oo rabbiga nebiyadiisii ah oo aan kontonba god u geliyey oo aan kibis iyo biyo ku quudiyey oo haddaba waxaad igu leedahay tag oo sayidkaygii u sheeg in eliya halkan joogo oo isna wuu dilaya markaasaa eliya wuxuu ku yidhi isagii waxaan ku dhaartay rabbiga ciidamada ee aan hor taaganahay noloshiisa inaan xaqiiqa maanta isaga isu muujinayo sidaas daraaddeed cobadyaa wuxuu u tegey inuu axaab la kulmo wuuna u soo sheegay markaasaa axaab u tegey inuu eliyaa la kulmo oo markuu axaab arkay eliyaa ayuu ku yidhi war ma adigiiba kii dadkii israa'iil dhibayow markaasuu u jawaabay oo ku yidhi anigu dadkii israa'iil ma aanan dhibin laakiinse waxaa dhibay adiga iyo reerka aabbaha waayo waxaad ka tagteen amarradii rabbiga oo weliba waxaad raacday bacliim haddaba sidaas daraaddeed u cidir oo dadkii israa'iil oo dhan iyo bacal nebiyadiisa ah afar boqol iyo konton iyo geedihii asheeraha nebiyadooda oo ah afar boqol oo miiska yasabeel wax ka cuna kulli ku soo wada ururi buur karmel sidaas daraaddeed axaab wuxuu u cidiray dadkii israa'iil oo dhan oo nebiyadiina wuxuu ku soo wada ururiyey buur kalmeel markaasaa eliyaa u soo dhowaaday dadkii oo dhan oo wuxuu ku yidhi war ilaa goormaad laba ra'yi u dhaxaynaysaan war haddii rabbigu ilaah yahay isaga raaca laakiinse haddii bacal ilaah yahay isaga raaca oo dadkiina isagii xataa erey keliya uguma jawaabin markaasaa eliyaa wuxuu haddana dadkii ku yidhi anigoo keliya ayaa ka hadhay nebiyadii rabbiga laakiinse bacal nebiyadiisu waa afar boqol iyo konton nin haddaba bal laba dibi ha naloo keeno oo iyagu dibi ha doorteen oo ha jarjareen oo qoryaha ha dul saareen oo innaba dab iyo hoosta ka gelin oo anna dibiga kalaan qalaya oo qoryahan dul saaraya oo innaba dab hoosta ka gelin maayo oo markaas idinku u yeedha magaca ilaahayna oo anna waxaan u yeedhanayaa magaca rabbiga oo markaas ilaahay dab ku soo jawaabaa ha ahaado ilaah markaasaa dadkii oo dhammu jawaabeen oo waxay yidhaahdeen kaasu waa hadal wanaagsan markaasaa eliya wuxuu nebiyadii bacal ku yidhi bal idinku dibi doorta oo marka hore qala dabsee hoosta ka gelinina oo idinku waad badan tihiine marka hore u yeedha magaca ilaahayna markaasay qaateen dibigii la siiyey wayna qaleen oo aroortii ilaa duurkii ayay u yeedhanayeen magacii bacal oo waxay lahaayeen bacalow na maqal laakiinse cod iyo wax iyaga u jawaabay toonna ma jirin oo meeshii allabariga oo la dhisay hareeraheeda ayay boodboodayeen oo waxay duurkii noqotay intuu eliyaa iyagii ku majaajilooday oo ku yidhi war aad u qayliya waayo waa ilaah oo mindhaa wuu isla tashanayaa ama gees buu u leexday ama socdaal buu ku maqan yahay ama mindhaa wuu iska hurdaa oo waa in la tuusiya markaasay aad u sii qayliyeen oo sidii caadadoodu ahayd waxay isku jareen mindiyo iyo eebooyin ilamaadhii ka soo burqaday oo markii hadhkii la gaadhay ayay sidii nebi wax sii sheegayeen ilaa wakhtigii la bixin jiray allabarigii fiidnimada laakiinse cod iyo wax u jawaaba iyo wax ka dan leh midna ma jirin markaasaa eliyaa wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi haddaba ii soo dhowaada kolkaasaa dadkii oo dhammu u soo dhowaadeen dabadeedna meeshii allabariga ee rabbiga ee la dumiyey ayuu hagaajiyey oo eliyaa soo qaatay laba iyo toban dhagax oo ka dhigan intii qabiilooyinkii wiilashii yacquub tiradoodu ahayd kaasoo ereygii rabbigu u yimid oo ku yidhi magacaagu wuxuu ahaan doonaa israa'iil oo dhegxantii wuxuu meel allabari ugu dhisay magaca rabbiga oo meeshii allabariga hareeraheeda wuxuu ka qoday meel ku wareegsan oo qaadi karta laba qiyaas oo midho ah oo qoryihii si hagaagsan buu u saaray oo dibigiina intuu jarjaray ayuu qoryihii dul saaray markaasuu yidhi afar barmiil biyo ka soo buuxiya oo ku dul shuba qurbaanka la gubo iyo qoryahaba oo haddana wuxuu ku yidhi sidii oo kale mar labaad yeela iyana way yeeleen mar labaad oo haddana wuxuu ku yidhi sidii oo kale mar saddexaad yeela oo iyana way yeeleen mar saddexaad oo biyihii waxay qulquleen meesha allabariga hareeraheeda oo xataa meeshii loqodayna wuxuu ka buuxshay biyo oo markii la gaadhay wakhtigii la bixin jiray allabarigii fiidnimada nebi eliya waa soo dhowaaday oo wuxuu yidhi rabbiyow ibraahim iyo isxaaq iyo israa'iil ilaahoodiiyow maanta dalka israa'iil ha lagu dhex ogaado inaad adigu tahay ilaah oo aan anna ahay addoonkaaga iyo inaan waxyaalahan oo dhan ereygaaga ku sameeyey rabbiyow imaqal oo imaqal inay dadkanu ogaadaan inaad adigu ilaah tahay rabbiyow iyo inaad qalbigooda soo celisay markaasaa rabbiga dabkiisii soo dhacay oo wuxuu gubay allabariga la gubo iyo qoryihii iyo dhagxaantii iyo boodhkii oo xataa biyihii godka ku jirayna ololkii baa leefay oo markii dadkii taas arkay ayay wejiga u wada dhaceen oo waxay yidhaahdeen rabbigu isagu waa ilaah rabbigu isagu waa ilaah markaasaa eliyaa wuxuu ku yidhi iyagii nebiyada bacalqabta oo midna yuusan ka baxsan oo iyana way soo qabteen markaasaa eliyaa wuxuu iyagii keenay durdurkii qiishoon agtiisa oo halkaasuu iyagii ku laayey markaasaa eliyaa wuxuu axaab ku yidhi warkac oo wax cun oo waxcab waayo waxaa sanqadhaya roob badan markaasaa caab u kacay inuu wax cuno oo wax cabbo oo eliyaana wuxuu fuulay buur karmel dusheedii oo intuu foorarsaday ayuu dhulka ku sujuuday oo wejigiina wuxuu geliyey loowyadiisa dhexdooda markaasuu midhiidhinkiisii ku yidhi bal tag oo badda agteeda fiiri kolkaasuu tegey oo wax fiiriyey oo wuxuu yidhi waxba lama arko oo haddana wuxuu ku yidhi ku noqo toddoba jeer oo waxaa dhacday inuu markii toddobaad yidhi waxaa badda ka kacday daruur yar oo nin gacantiis leeg isna wuxuu yidhi orod oo waxaad haab ku tidhaahdaa war gaadhi fardoodkaaga diyaarso oo dhaadhac yaan roobku ku joojina oo wakhti yar dabadiid cirkii ayaa daruuro iyo dabayl la madoobaaday oo waxaa jiray roob weyn oo axaabna gaadhi fardoodkiisii buu fuulay oo wuxuu tegey yosraceer oo eliyaa waxaa la jiray gacantii rabbiga oo intuu guntigiisii dhexda ku geegsaday ayuu axaab hor orday ilaa meeshii yasraceel laga galo